dhowaan baarlamanku waxa uu ansixiyey sharciga doorashooyinka maxay muhiim u ahayd sharciga doorashooyinka adoo soo koobaya
sharciga doorashooyinka walaal runtii waa ku salaamayaa adiga iyo baalan v o a iyo dadka dhegeysanayaba sharciga doorashooyinka horta waxaa weeye marka laga yimaado dastuurka dastuurka dal leeyahay waa sharciga labaad ee ugu muhiimsan ee waddan uu yeesho taasoo ah in dee lagu tartamo oo xereerka lagu kala wareego oo ay shacabka waddanka degan ay ay u dhiibtaan cidda ay rabaan inay inay maamulaan marka sharcigaas sidaas ayuu muhiim u yahay waana marka dastuurka lagu yimaado waa sharciga labaad ee waddan uu yeesho weeye waxaa jirta dadka qaar inay qabaan in sharcigani iyo dastuurka qabyada ah ee kumeel gaarka ah ay meelaha qaar iska hor imaanayaan maxay tahay iska hor imaadka sharciga doorashooyinka iyo dastuurka u dhexeeya xaggee isku diidayaan wala walaal sideedaba horta baarlamaanka marka sharci la hor keeno waxaa laga eegaa laba arin oo ah arrinta koowaad oo ah inuu dastuurka waddanka u yaala kumeel gaarka inuu waafaqsan yahay iyo in haddii budget uu ka dhalanayo sharcigaas haddii baarlamaanka uu maro in budget ay xukuumadda u heli karto marka ugu horeysa labada ayaa laga eegaa haddii uu haddii budget aan loo higinne hadee waa waxa weye dibba loogu noqdaa haddii dastuurka uu khilaafsan yahayna baarlamaanka maba mari karaba sharci aan dastuurka waafaqsanayn baarlamaanka ma mari karo sharcigan doorashooyinka ay xukuumadda keentay markii hore meela ayuu dastuurka uu ku khilaafsanaa annaga markiina la magacaabayna waajibaadka shaqo ama tiarka nala sameey waa dastuurka inaan soo waafajino dastuurka ayaanu soo waafajinay hal qodob oo dastuurka khilaafsan sharciga kuma jiro hadduu ku jirana baarlamaanka uma codan lahayn
meelaha hadda isbedela ku yimid nidaamkii hore ee wax loo dooran jiray markii ay ahayd in xildhibaanada beelaha ay ka yimaadaan kadibna xildhibaanada ay madaxweynuhu doortaan maadaama hadda nidaam xisbiye ah la hirgeliyey waxaa noo sharaxdaa qaabka lagu soo dooranayo xildhibaanada iyo qaabka ay xildhibaanadu wax ku dooranayaan sharcigan cusub
sharcigan cusub qaabka ay xildhibaanada kusoo dooranayaan waxaa weeye kuraasta ayaa waxaa la geynayaa degaan doorashada ayaa maamul goboleedyada iyo meelihii la gaari karo oo nabad ah ayaa kuraasta la geynayaa shacabka ayaa xildhibaanada soo dooranayaan qof iyo cod xildhibaanada marka lasoo doorto ay baarlamaanka soo galaan labada aqal kadib ayay madaxweynaha dooranayaan hawshaana waxaa weeye hool u taala guddiga guddiga madaxa banaan iyo doorashooyinka iyaga ayaa waxaa weeye waxay bilaabi doonaan inay tiriyaan ama ay ay tiro koobaan ama registration ay u sameeyaan dadkii codka bixin laha ama voterskii kadibna baarlamaanka ayaa sharci wuxuu kusoo saari doonaa meelaha suurtagalka ah ee laga codayn karo markii dadkaa la tiriyo kadib ayay shacabka soomaaliyeed xildhibaanadooda soo dooran doonaan xildhibaanada labada aqalne madaxweynaha ayay dooran doonaan marka qof iyo cod madaxweynahana ha qof iyo cod waxaa lagu dooranayaa xildhibaanada xildhibaanada qof iyo cod lagu doortay ayaa madaxweynaha dooranaya
waa ka sidaa weeye nidaamka marka afar iyo barka ee hadda wax loo qeybsado marka la fiiriyo sidee dadka wax dooranaya loo soo xulaya ilaan markii hore oda dhaqameedaa la keeni jiray oda dhaqameedka ayaa soo magacaabi jiray ergaa wax dooran jirtay meelaha qaar weli al-shabaabaa haystaa dadka sidee lagu xaqiijinayaa iyaga laftirkooda inay yihiin kuwii wax dooran lahaa miyaanay taasi ahayn mid u baahan waqti dheer in laga shaqeeyo
horta walaal waxaa weeye sida saxda waxaa weeye marka hore in waddanka ammaan laga dhigo cadowga laga saaro kadibna dadka soomaalida la tiro koobo kadibna kuraastii tirakoobkii la helay loo qeybiyo kadibna kuraastii la qeybiyo oo magaalo walba si dimugraafiya inta loo qeybiyo wixii kuraasti la dhigi lahaa ay sidaa ay kusoo baxdo hadda sida muuqata arrintaas waa yaro culus tahay sababto waxaa weye wadankii waxaa weye meelo badan ayuusan amni ka jirin tirakoob rasmi ah oo kuraasti lagu qeybiyana lama hayo inta inta laga gaarayo marka oo arrintaas laga dhamaystirayo waxaa lagu qasbanaaday in labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta ay ahaadaan sidii hore meeshii nabadan ah la geeyo oo sidaasay baalkii maxaa la dhahayay voteriskii ama dadkii codbixiyaashiine sidaa lagu tirakoobo mathalan kuraasta la geeyo abgooye ama kursiga abgooye la geeyo qabiil ma dooranaya waxaa dooranayaan dadka aguyo degan intii israjin karaysa
waa gartay waadifaantaan malaynaya waa gartay inkastoo sida ay taas ku dhacaysa laftirkeeda ay u baahan tahay in la fiiriyo iyo dadkan isqoraya ama isdiiwaan gelinaya in aysan noqon dad qolo gaara ay wadato haddii adiga aad afgooyo inta tagto ama qof kaloo xildhibaan intuu afgooyo tago uu heli karo inuu keeno konton qof oo isqorta oo isaga hadhow codka soo siisa kuwii kalena aanay isqorin dadkuna Maya, aysan horta, nidaamka u bislayn muddaduna waa yar tahay hadda harta wallahi a- a- taa haddee waxaa weeye maogtahay in implementation la sameeyo baarlamaanka iyo guddigeena annaga annaga waajibaad na saaran ma aha arrintaas waa xukuumadda ayay saaran tahay iyo guddiga kumeel gaarka ah guddiga doorashooyinka qaranka waxa weeye meeshan axzaabba ah, lagu tartamayaa xisbiga marka horeba hadda axzaabta jirta waa kumeel gaar xisbiga marka horeba suu xisbi rasmi ah u noqdo isaga ayaa waxaa laga rabaa sagaal gobol inuu ka samaysto xafiisyo inuu rajiisgaraysto waraan toban kun oo voterisa inuu rajiisgaraysto marka magac qabiil dadka laguma rajiisgaraynaya marka hore tobankaas kun waxay ku- waxaa- waxaa- waxaa keensan doona axzaabta ayaa keensan doonaan eh, axzaabtaasana lagu tartamaya
marka sidee laga yeelayaa qaybtii dumarka tusaale ahaan iyo beelaha qaar dadkii iyo dumarka haye
beelaha horta dee hadda sida sharcigan inta tirakoob rasmi ah wadanka uu ka laga sameynayo haddii sidii hore unbaa beelaha ay ay noqon doonaan laakiin dumarka eh, sharciga waxaa ku jira in axzaabta ay soo rashaxaan dadka ay soo rashaxanayaan in boqolkiiba soddon dumar ay ka dhigaan baarlamaankana qaraar ayuu kusoo saari doonaa in la xaqiijiyo qoondada dumarka howsha hawl dhiman weeye sharciga ah, waxaa u dhiman xeer nidaamiyaal xeerar kale oo oo- oo- oo- oo lagu kabayo marka shaqadaas waxaa weye shaqa baarlamaanka ku taalla marka xeerar baa lagu soo saari doonaa En tusaale ahaan haddii madaxweynaha en, baarlamanka uu doorto madaxweynuhu xaggee ra-iisul wasaaraha ka keenaya waa qodob dad badan ay isweydiinayaan qaabka madaxweynuhu uu ra-iisul wasaaraha usoo xulaayo
Eh, horta dastuurka qodobkiisa sagaashanaad waxaa ku taalla ra-isul wasaaraha eh, madaxweynaha inuu awood u leeyahay inuu ra-isul wasaaraha magacaabo oo awoodihiisa ayay ka mid tahay maadaama xisbiyada haddii haddee sida hadda ay ay shaqada noogu socoto oo xildhibaanada ay sidaan ku imaadaan hadde madaxweynaha waxa weeye prime ministerka hadde meesha rabo uu ka keeni karaa annaga laakiin sharciga maadaama axzaab lagu tartamayo oo madaxweynihii aan toos loo dooranaynin oo madaxweynaha ay labada aqal dooranayaan oo qofka madaxweynaha noqonayana xisbina uu ka imaan karo banaankana uu ka imaan karo sida qodobka sideed iyo sagaalaad ku taal oo waxa wuxuu u qoran yahay madaxweynaha waxaa soo rashixi karaan labaatan xildhibaan oo keliya waxaa soo rashixi karaan eh, maamul goboleed marka maadaama madaxweynihii ay ay- ay- madaxweynihii in lasoo rashaxo maamul goboleed iyo labaatan xildhibaan lasoo sharaxa Ay lasoo rasacan karaan, ah, oo lasoo qof- qof- lasoo sharaxaa ka wadaa
lasoo sharaxo ha lasoo sharaxo lasoo sharaxan ka wada sharaxa sax maaha laakiin lasoo murashax waa la ra' waa meesha shin maaha calaa kulli xaal een, soomaalida saasay saasay iska dhacdaa een, xisbigii benefitkiisa marka muxuu noqonaya ninkii xisbi- axzaabtii toban gobolba waxay ka furteen eh, wa- wa- xafiisyo ka furteen toban kuna voters bay keensadeen waa soo tartameen baarlamaankay soo galeen haddii hadde qof suuqa iska joogo ra-iisul wasaare iska noqonayo haddii xisbigii wax faa'iido u yeelanayo male si axzaabta ay faa'iido u yeeshaan waxa weeye waxaan qornay xisbigii akhliyad hela ama ama ama ii sheeg axzaabtii oo coalition intay samaystaan ama taxaaluf oo akhliyad baarlamaan keeni karaan ra-iisul wasaaraha inuu ka imaado banaankana waa laga keeni banaanka haddii laga keeno mid haddii banaanka laga keeno uu dadkaas isaga een, een, aqlabiyad uu ka keeni ka keensan karo oo baarlamaanka markeysan karo misankeeda waa xal kale laakiin een, axzaabta si ay uta haddiiba ayagoo oo soo tartamay oo waxaas dhiba keenay raisaarana banaanka laga keenayo hadda meesha waxaan u aragnay in conflict uu- uu- uu- meesha uu ka dhacayo waa in marka sida caalankooda ka jirta ra-iisul wasaaraha uu ka imaadaa xisbiga aqlabiyadda kule baarlamaanka ama tacaalufka kule En, marka ama tacaalufka aqlabiyadda haddii madaxweynuhu en, uu ka yimaado xisbi tusaale ahaan aan tiro badan ku lahayn baarlamaanka ra-iisul wasaarahana uu ka Wah.
yimaado xisbiga ugu badan ee baarlamanka en, ku jira En,
kartaa khilaaf maamul ma keeni kartaa dowlad ma waxay noqonaysaa dowlad Maya, nidaam maya.
madaxweynuhu awood badan leeyahay ma waxay noqonaysaa dowlad ra-iisul wasaaruhu uu awood badan leeyahay sidee madaxweyne baarlamaanka tiro yar ku leh iyo ra-iisul wasaare baarlamaanka tiro badan ku leh hadday isqabsadaan siduu xaalku noqonaya marka horta madaxweynaha awoodihiisa dastuurkay ku taallaa ra-iisul wasaaraha awoodihiisana dastuurkay ku taallaa oo dastuurka kumeelgaarka ah aniga marka ma umalaynayo hadee dastuurkaas baa kala hegaya nin walba awood buu leeyahay awoodaas baa lagu shaqaynaya haddii aatee dastuurkan hadda wuxuu ku jiraa digeegis haddii loo arko in hadee si kale loo dhigana waa arki doonaa intaanan sanadka soo socdaba dastuurka waa waxaan rajeynaynaa in dib hoos lagu sameeyo laakiin hadda nin walbaba waxa weeye madaxweynahani hadda hadda la joogaba madaxweynahan awooduu leeyahay ra-iisul wasaarahan awooduu leeyahay dastuurkaan u kala xalaynayo wax mashaakila meeshaas aniga kama arko Mhm. En, su-aalo badanaa laga keenayaa sida madaxweynuhu uu ku saxiixi karo das en, maaragtay sharcigan hadda adinka aa meel mariseen maadaama sharci hore uu idiin soo gudbiyey ay jirtay oo uu isaga soo ogolaaday rajo intee la egaa ka qabtaan madaxweynuhu inuu aqbalo inuu saxiixo sharcigan wallahi annaga inay saxiixi doonaan annaga inay saxiixi doonaan umalaynayna sababta waxaa weeye eh, sharcigan eh, hadee waa sharci baarlamaanka aqalbiyeed ku maray aqalka sare oo hadda jiraa haddii aqalka sarena uu kasoo noqdo oo madaxweynaha loo diro hadii waxa weeye eh, aniga ma umalaynayo inuu inuu inuusan sii doogin ma umalayna laakin waktigeeda markii la gaaro unbaa unbaa la ogaan doonaa laakin madaxweynaha waa saxiixaya sida aan aan aan ku rajaweynna insha allahu tacaala en marka aad fiiriso sharcigan hadda aad meel mariseen maadaama guddoomiyihiina aad tahay maxaa is leedahay dadka soomaaliyeed waa kusoo kordhinaya oo faa'iido ayuu u leeyahay dhinaca maamulka ah marka la fiiriyo sharcigii horey u jiray iyo qaababkii hore wax lagu soo dooran jiray
wallahi haddee sharcigii sharciga horta sharci doorashana hore uma jirin kii lixdan iyo sideedii baa ugu dambeysay qaabka hore wax lagu soo dooran jirayna hadee qaab hadee een, een, een, een, een, aan aan ahayn xaq ahayn oo iska oo soomaalida ismariwaaga markuu yimid baa forbon faaka la qaatay haddee marba meel baa wadanka dee waa burbur institutionadiisa wax walba marba meel baa lasoo degayey mar odayaal baa qorayeen mar konton baa la yimid aniga waxaan rajaynayaa in hore loo socon doono boqol kiiba boqol waa laga yaabaa in meesha loo socda aan la gaarin laakiin wax inay soo kordhin doonaan aaminsannahay